soo wareejinta hawada waxaa garab socda projectyo kale oo lagu tababaraya shaqaalaha lagu abuuraya shaqaaleyn cusub lagala wareegaya ajnabiga hadda ka shaqeeya hay-adda kasoo guuray nairobi bedelkoodii shaqaalo soomaaliyeed marka alxamdulilah waxay noo mareysaa meel aada iyo aada u wanaagsan shaqaalihii iyo sharciyada iyo wixii idil waa inoo diyaar meelo wanaagsan ayay noo marayaan shaqaalo cusub soomaali ah ayaa waxay qabsanayaan meelaha maamulka ugu sarreeyay ee hay-adda iskaama hadda iyo wixii ka dambeeya insha allah tacaala marka si wanaagsan ayaa noogu socda